أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يقول الشيخ عليه رحمة الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم sheekhu waxa uu leeyahay wanusamii waxaynu u bixinaynaa ahla qiblatinaa qibladeenna cidda u ahalka ah ee u saaxiibka ah waxaynu u bixinaynaa muslimiina muslimiin mu'miniina ah maadaamuu inta ay yihiin bima wixii jaaa bihi nabiyu sala allahu calayh wasalam wixii nebigu la yimi inta ay yihiin muctarifiina qaar qirsan oo ogol walahu nebigana sala allahu calayh wasalam bikulli maa wax allo wixii qaalahu uu yidhi ee wa akhbara uu ku warramayna musadiqiina intay rumaysan yihiin ee warkiisa qaadanayaan muslimiin iyo mu'miniin baynu u bixinaynaa walaa nakhuudu ma dabaalanayno ma tiimbanayno filaahi ay fii shani illaah ilaahay arrimihiisa iska dhexgeli mayno oo tiimban mayno walaa numaariya miraa iyo dood kula iman mayno fii diin illaahi diinta ilaahayna ku murmi mayna buu sheekhu leeyahay walaa nujaadilu ku doodi mayno filqur'aani qur-aanku wuxuu yahay iyo tafsiirkiisa iyo macnihiisa ku doodi mayno oo wanashhadu waxaanu qiraynaa annahu qur'aanku kalaamu rabbi alcaalamiin hadalkii rabbiga caalamiinta u saaxiibka ah hadalkiisi inuu yahay nasala bihi waxaa la soo degay qur-aanka alruuxu ruuxdii alamiinu aaminka ahaa oo facallamahu wuxuu baray sayida almursaliina mursaliinta sayidkoodii buu baray muxammadan ah oo waa bayaaniyey muxamed waa lagu bayaaminaya muxamadan sala allahu caleyh wasalam wahuwa qur'aanku kalaamu ullahi tacaala waa hadalkii alleh laa yusaawiihi lama sinna shay-un shay lama sinna shaygaasoo min kalaami lmakhluuqiin makhluuqiinta iyo cidda la abuuray hadalkooda wax la midi hadalkooda mid ka midii qur-aanka lama mid noqon karo walaa naquulu ma odhanayno bikhalqihi khalqigiisa odhan mayno oo ku qawli mayno inuu makhluuq yahay walaa nukhaalifu ma khilaafayno jamaacat almuslimiin muslimiinta jamacoodu halkay mareenna ma garamarayno walaa nukafiru gaalaysiin mayno axadan ruux min ahli alqiblati ahlu qiblaha ah bidembin dembi kuma gaalaysiinayno maa lam inta aanu yastaxillahu xalaashanin oo walaa naquulu u odhan mayno aamini mayno laa yaduru ma yeelo maca aliimaani iimaanka wax ma yeelo dembun dembi ma yeelo liman camilahu cidda samaysa waxba yeeli mayno odhan mayno qowlkaa mubtadaca ah ku qawli mayna buu sheekhu leeyey inahaasaynu ka gaadhsiin karnaa baanu malaynayaa sheekhu wuxuu leeyay wanusamiy waxaynu u bixinaynaa ahla qiblatina muslimiina mu'miniin halkana sheekhu wuxuu ka bilaabayaa masale caan oo laydhaha masalat alasmaa'i waalaxkaam masalada asmaada la kala qaadanayo inta ifka la joogo iyo axkaamta ka ratimaysa waayo asmaada innagu isu bixineen isu naqaano iyo taa siyaasiga ah diinteennu ma ictiraafsane e asmaabay leedahay mucayana qofkani waa islaam iyo kani waa kaafir iyo kani waa munaafiq asmaadaasay isticmaashaa kuwa islaamkuna iyagaa magacya sii kala leh oo inuu islaam yahay keliya iyo inuu iimaan ku darsaday iyo inuu ixsaan u sii gudbay waa masalat lasmaa magaca markaad siiso xukun baa ka ratimaya qofka markaad tidhaahdo waa muslim xukun baa ka ratimaya waa maxay inuu walaalkaa yahay dhiiggiisuna uu xaaraankaa yahay dhaqaalihiisu uu xaaraankaa yahay cirdigiisu xaaraankaa yahay hiil iyo hoog kugu leeyahay waxbaa ka ratimaya hadday ku caddaato gaalnimana oo uu qaato ismulkaafir iyadana intii in ka duwan oo cagsi ku ah ayaa ka ratimaysa inaad kala go'antihiin inaydaan dab kala qaadanayn inaan colaad idinka dhaxayso inaan lagu tirinaynin ummadda saasay u soconaysa haddii munaafiq la yidhaana xukun kaluu qaadanayaayo labadii u dhaxeeya oo wuxuu qaadanayaa xukun hadoodilan siduu isagu isu hadoodilay ayuu u hadoodilan yahayoo inta aan wax la hubo aanu la iman dushaa wuxuu kaga tirsan yahay islaam buu kaga tirsan yahay waxa la dhaha alislaam lilxukmi buu haystaa islaam xaqiiqiya ma haysto waa uu kula joogaa magacibuu la baxaya gabadhaa loo guurinaya wahaakada laakiin hadday ku caddaato yaqiin aynu helno inuu munaafiq yahay marka waxaa lagu xukumayaa xukunkii gaalka axkaamtii kaleu qaadanaya aakhirana ciduu ku biirsanya waa la yaqaanaa marka halkan sheekhu wuxuu ka gelayaa mas'aladaa waana masale aad u muhiima oo magaca aad siinayso iyo sifada aad siinayso waxaa ku qotanta qaabkaad ula dhaqmayso iyo axkaamta uu qaadanayo ayaa ka ratimaysa wanusamii waxaynu u bixinaynaa ahla qiblatina qibladeenna kacbada ciddii qaabisha laba arrimood la qaabisha waxaa ahluqiblo loo yidhaahdaa laba arrimood bay la qaabilayaan salaadana waa la qaabilayaan ee dabxiga iyo gowracana waa ay la qaabilayaan marka ay dhintaanna waa la qaabilsiinayaayo qofku marka iilka la dhigayo dee saasaa xagga qiblada loo jeedinaya markaa ahlu qibla la yidhaah waa mustalax ka ballaadhan mustalaxa ahlusunna waljamaaca ahlusunna waxay ka mid yihiin ahlu qiblaha ahlu qiblaha waxaa ku jira wax alla wixii aan weli gaalnimo ku caddaanin usuul kufriyana aan la imanin ee magacii islaam weli sita ayaa ahlu qibla la yidhaah bima fiihim alfiraq almunxarifa laakiin firqa alla firqadii gaalnima ku caddaato ama ilaahay keyrkii baryay ama aayad beeninaya ama xadiis beeniya ama xukun sharciya beeniya ahlu qiblaha kuma jiro isagaana iska saaray maxaa yeelay wixii uu kaga baxayuu la yimi marka ahlu qiblo waa mustalax aad u fiican culimmadii salafkuna isticmaali jireen sheekhuna waa isticmaalaya wuxuuna u daba saareen xadiiskii ahaa man istaqbala qiblatana wa akala dabiixatana hadalkii nebigeennu lahaa qofkii qibladeenna qaabila ee gowraceennana cuna ee aan dee gowraca kugu diidin halkaasay qaabilsiiyeen dadka ahlu qiblaha ah waxaynu u naqaanaa muslimiina mu'miniin muslimiin iyo mu'miniin baynu u naqaanaa maadaamuu inta ay bimaa wixii jaa'a bihi nabiyu sal allahu caleh wasalam wixii nebigu la yimi inta ay yihiin muctarifiina qaar qirsan walahu nebigana sal allahu caleh wasalam bikulli maa wax alla wixii qaalahu uu yidhi ee wa akhbara uu ku warramay musadiqiina qaar rumaysan intay yihiin hadalkaana laba dhinac baynu ka hadlaynaayo qaybta hore culimmada islaamku laba qowl bay ku leeyihin muslim iyo mu'min haddii la kala sheego waa isku macne haddii la kala sheego oo naska uu ku soo arooro mu'min muslimkiina wuu ku jiraa meel haddii muslim lagu sheegana mu'minkiina wuu ku jiraa laakiin marka meel lagu wada sheego ma isku macnaayo way isxoojinayaanoo tawkiid bay isu faa'iidaynayaan se way kala duwanaanayaan culimmada qaarkood sida bukhaari maxamed ibnu nasrin almarwasi iyo culimo kale ibnu jariir atabari waxay ku tegayaan inay iscoojinayaan oo muslim iyo muumin haddii la yidhaahdo laba sifo oo mutadaabiqa inay yihiin ayay ku tegayaan adilana way keensanayaan walow adiladooda laga jawaabi doono laakiin culimmadu siday u badan yihin ee aad mooddo inay raajaxa tahay waxa weeye in haddii meel lagu wada sheego ay kala duwanaanayaan oo islaamkuna uu yahay darajada hoose iimaankuna uu yahay darajada sare darajada ka sii sarraysaana ay tahay darajat lixsaan daliilka ugu weyne lasoo qaatana waa aayaddii qur-aanka ahayd ee qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum aayaddaana waxa laysgu khilaafsan yahay waxa weeye nimankan acraabta ahi ma munaafiqiin bay ahaayeen aslamnaa waanu islaamnay ku dhuumanaya mise waxay ahaayeen dad islaama oo ka xumaaday hadalkii oo iimaankii iyo islaamkii kala garan waaye ibnu jariir dabar iyo mufasiriinta qaar waxay mareen munaafiqiin bay ahaayeen iyagoon diintu ka dhab ahayn ayay yidhahdeen aslamna marka waa la deedefin waxa laleeyahay islaam ma tiidi qowlkaasi inuu daciif yahay waxa lagu garanaya aayaddu xagga dambe waxay ka tidhi walamaa yadkhul iliimaanu fii qulub weli iimaankii ma gelin qalbigiina weli haddii la yidhaana maxaa la filaya weli hebelnimo soo gaadhin markaad leedahay maxaa la filaya inuu soo gaadho weli heerkaa maad gaadhin haddii la yidhaha waad ku socotaa wey marka waxaa xoog badan nimanku acraab bay ahaayeenoo waxay kala garan waayeen alislaam iyo aliimaan darajadii hoose halkay ka bilaabi laayeen ayay tii sare ka bilaabeen oo waxay yidhahdeen aamanaa innagu tusaalayaasha wax badan baa lagu faa'iidaa marka magaalo la joogana waxyaalo badan baad ogaanaysa haddaan dabaqeenna labada masaajka aanu jaranjaro u gaara lahayn muxuu ku khasbaya qofka dabaqa labad fulaya inuu kahore soo maro kahore markuu soo maro dabeetana uu kaa u gudbo ma duulaya marka ayntu xaggaa ka soo galo maya iimaankii islaamku waa nooca marka hore islaam buu noqonaya marka iimaankiisu kobco cilmi iyo camal uu ku kobco ayuu u gudbaya ka sare ama haddaynu si kale u nidhaahno ninkaan hargaysaba soo gelin ma odhan karaa masjid hudan ku jira ma odhan karo waa inuu marka hore soo galo magaalada kabacdu soo socdo dabeetana masaajka uu soo galo waa sidaasoo kale waxaa kaloo la mid ah axaadiista waa badantahay adilada loo deliishadaaye xadiiskii muslim ku yaalay ee sacd ibnu abi waqaas radi allahu tacaala canhu ana nabiy sal ly slam qasama haniima fabada'a yucطi bacd annaas wayatruku rajulan nebigu sal allahu alay waslam wuxuu qaybinayay qaniimo niman buu siiyaa nin sacad ibnu abi waqaas yaqaanoo ahlu khayra oo wanaagsanna uu ka tagaa deetna sacad wuu hadla yaa rasuula allah maa laka can fulaan fa innii la uraahu mu'minan rasuul allah hebel maxaad u dhaafaysaa wallahi waa muumine muumin baan u haystaaye suu nebigu yidhi awa musliman mise muslim weeye markaasaan aamusaa buu yidhi ilabaa laiga hor keena hadale deetna muddaan yar sadkeeyadana waxaan ogaaday khayrkii uu lahaa baan ogaa yaa rasuula allah maa laka can fulaan deetna mar dambu yidhi alqitaala ya sacad sacadoo maxoogxoog iyo dagaalba aakhirka wuxuu u sheegay innii la ucdii rijaalan wagayruhum axabu ilaya raggaan siinayo jacayl hamoodin diintaan ku soo dhowaynayaa waan jeclaysiinayaa kuwo kaloon ka tegayaan ka jecelay buuri qalbigooda iimaanka ku jira awgeed ayaan uga tegayaa marka rasuulka xadiiska waxaa ka muuqata inuu kala farqinaya maxay mu'min iyo muslim marka marka sidaa la eego adiladaasi waxay tilmaamaysaa inay kala duwan yihiin sheekheenna abu jacfar daxaawina waxaad moodaa inuu isagu ku jiro ragga israacinaya waayo wuxuu idhi ahlu qiblaha waxaan u naqaanaa muslimiina wa mu'miniina mu odhan wow mu dhexaysiin muxuu ka dhigay muslimiina mu'miniin inuu isku macno ka dhigayo waana magac waana qowl laga xoog badan yahay laakiin qowl kale oo intaba ka xoog badan baa jira wuxuu odhanaya waa mutalaazimaan qofku markuu muslim yahay ee darajatulislaami uu joogo laabudda lahu min qadri min aliimaan qadar iimaana waa in laga helaayo ilaahay iyo malaa'igta iyo kutubta iyo rususha iyo aakhira iyo qadarka waa inu rumaysanyay marka islaam mujarada oo shantii tiiroo keliya ah oon lixdii arkaanu iimaan lahayn ma jiro mu'min aan islaam lahaynina isna ma jiro waa mutalaazimaan laakiin waa laba darajo oo kala ratibmayo midba ka kale ayuu ka ratibmaya adilada loo deliishado waxaa ka mid ah xadiiskii ahaa laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin walaa yasriqu lmuminu xiina yasriq wahuwa mumin walaa yashrabu lkhamra xiina yashrabuha wahuwa mumin qofku markuu sinaysanayo mumin maaha markuu xadayna mumin maaha markuu khamri cabanaya mumin maaha macnu miyuu gaaloobay miya mee darajadii iimaanku ka soo dhacayo islaamnimu ku soo dhacaya islaamnimu ku soo dhacaya darajadii sare ayuu hoos uga dhacay muxuu ku dambeeyey darajadii hoose ee ahlu qibluhuna guud ahaan waa saddex darajo uun waa islaam iyo iimaan iyo ixsaan ama sida aayadda suuratu faatir ay tidhaahdo waa daalimun linafsih iyo muqtasid iyo saabiqun bilkhayraat daalimun linafsihi waxa weeyaan waa qolada islaamnimada ku taagan weliye dunuubtooduna iska badan tahay cilmigooda iyo cibaadadooduna aanay aad u xoogganayn darajatulislaam buu weli joogaa wax gaalnimaana kumuu dhicin waana intay u badayin dadka islaamka darajada labaadna muqtasid baa laydhaha mid dhexdhexaystayoo waa ka cilmigiisuna soo kobcay cibaadadii soo kobocday darajatuliimaan buu gaadhay hal darajaa weli u dhiman maxaa u dhiman darajat lixsaanoo waa saabiqun bilkhayraati biidni illaah wuxuu ku dheereeyey khayraadka ama haddii si kale la yidhaa suurat lwaaqicna way tidhaahdaayo asaabiquuna asaabiquun ya waa qolada hore wey ulaaika almuqarabuun waa muqarabiin wey ama asxaabu lyamiin labaday isugu jiraan ahlu iimaanka iyo ahlu islaamka labaduba waa asxaabu lyamiin labaduba waa asxaabu lyamiin والمؤمنات آيات سنة وحي تلمامي فرقية تلمامي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن كستو بخاري قولي كسيليين وتوكيد مر والبوحي كورانيان ولقو حوشنيان وادقو يري هبل واد ديقسي وهدنا يري وحوية وفحل قفكم محمود كرا inaad laba kala dhigiso waana laba sifo isku mid aaminsan laakiin waa qowl laga xoog badan yahay waa inaga tilmaanay qofka caasiga ah ee dunuubta ku dhaca sida inimka xusaynay ahlu sunnuhu magaca iimaanka ma wada siiyaan iimaanka ma siiyaan mu'min ma yidhaahdaan laakiin maxay siiyaan ama muslim bay siiyaan ama mumin muqayada muminkay qaydaan waxay dhahdaan muminun biiimaani faasiqun bikabiirati ama muminun faasiq ay dhahdaan iimaankana waa ka mumin hee kabiiradiiyo dembigiina waa ku faasiq laakiin tacbiirka ka fiican waa in la yidhaahdo muslimun caasin waa muslimun caas waayo dee iimaankii xadiiskaaba tilmaamaya inaanu wada lahayn marka halkaa la marayana ahlu sunnuhu waxay u dhexeeyaan laba qolo qolooyin dibna caawa waa ka sheegi doonaaye macaasida ku gaalaysiiya oo macsidu ku dhacay haa been buu sheegay waxbuu xaday ballan buu ka baxay kaafir wey waa khawaarijta diintaba waa ka saaraan muctasiladuna uma dhaamaanoo diintana wuu ka baxay gaalnimana muu gaadhin mansilatun bayna mansilatayn hadda waa ninkii halka dembi ku dhacay kabiira ee toobadda lahaa ee islaamka ahaa ayay halkaa gaadhsiiyeen labadaa qole markay halkaa gaadhsiiyeen oo ay bidcada noocaasa ku dhaceen qolooyin murjica la ydhaa waa soo baxay oo waxay idhaahdeen waxba maad xumayn alla waxaad xumaysa ma jirta iimaankaagu waa kaamil waxaan filaya casharkeenna habeen dambe inaynu ku jiri doonto iimaankaagu waa kaamil ka iimaani jibriil alla wuxuu noqonayaana ma jira bay yidhaahda labada qolana waa laba inxiraaf bay ku dhaceen nebigeennuna sala allahu calayh waaalih wasalam dariiqiisu waa ka duwanya labada dariiqba qofku markuu ku dhaco dembi inuu iimaankiisu naaqusayo adilaa caddaysay dembigana noociisaa la eegayaayo dembigu hadduu yahay mukafir mid lagu gaaloobo wuu ku gaaloobaya hadduu laakiin yahay dembi kabiira ah oo aan gaalnimo gaadhsiisnayn inay iimaanka dhaawacda mooyaane ma suuliso waxaana u daliila oo adilo badan insha allah habeen dambe arki doonaaye laakiin sen wuxuu ka sii tilmaanno ninkii saxaabiga ahaa ee cabdullah almulaqab biximaar nin saxaabigaa jiro cabdullaahi la odhan jiray oo naanaystaana lahaa kaana yashrabu alkhamr wa kaana yudaaxiku nabiy warrayaab nin wuxuu ahaa khamriga ku dhaca oo cabba markuu laakiin fayowyu caadiga yahay nin nebiga u yimaada oo u sheekeeya oo mararka qaarkood ka qosliya buu ahaa waa la soo qabtaa waa la jeedlaa dabeetana maalintii dambaa saxaabada qaar ka xanaaqeen mid baa intuu garaacay garaacay buu yidhi lacnatullaahi calayh ma aktara maa yu'taa bih waar kan ilaahay ha nacdalo naxariistaa ka dheereeyo waa la soo wadaa une miyaan waxishoonayn on waxba isku falay nebigu wuxuu kuhi laa talcanhu fainahu yuxib allaha warasuulah waan hanacdanayn ilaahaya rasuulku jeceliyey haddaba ninka khamriga cabbayey macnaha waxaa jira naftaa ka xoog badan oo jiidanaysa laakiin aslulmaxaba ayuu hayaa ilaahay wuu jecel yahay rasuulka wuu jecel yahay laakiin maxabataama maaha asalkeedii buu hayaa waayo waa tan soo celinaysa ee uu toobad keenaya ee wanaagsanee masaajidka uu joogo u imanaya rasuulka la fadhiisanayo kulli hada waa daliil marna maxaa kacaysanaya naftii iyo shaydaankii haddii dariiqa khawaarijta la qaadan lahaa dadka kabiirada lagu gaalaysiiyena cidibama hadheen maba inaad hor fadhineen kumaan kabiire ku dhacayn dembi kabiire ah iminka laga yaabo inaad ku dhacdo markaa cishaay ka baxdo anaa markaa waxa wey maalin walba intaasoo goorbaad gaaloobaysa inna lillahi wa inna- waa man- waa manhaj aad u qaldan wey dibna waa ka tilmaami doonaa sheekhu laakiin hadalkani waa hadal dalab leh hadalkan uu leeyahay maadaamuu inta ay yihiin bima jaaa bihi nabiyu sal allahu alay wasalam wuxuu nebigu la yimi muctarifiina qaar qirsan walahu bikulli maa qaalahu wa akhbara musadiqiin qofku goormaa muslim iyo muumin noqonaya ma markuu wixii nebigu la yimi ictiraafuu qiro mise marka uu rumeeyo mise marka intuu qiruu rumeeyo uu camal u bedeluu dabaqo markeebuu muslim noqonayaa markuu rumeeyo ee uu qiro ee uu camal u bedelo ayuu noqonaya waayo ahlusunnati waljamaca waxay aaminsan yihiin iimaanku waa saddexdaa meelood waa qalbiga oo qiraal samaynaya iyo afkii oo ku dhawaaqaya iyo xubnihii oo fulinaya hadalkaa sheekha haddii qaybta hore la qaato waxa uu ku yar dhadhow yahay madhabuljahmiya waayo jahmiyadu waxay leeyihin qofku hadduu ilaahayba qiro ilaahay hadduu qiro inuu islaam yahay oo iimaan leeyahay bay qirayaan macnaha macrifa faqad garasho uun haddii garasho iimaan laysku siinayana ibliis baa muumin noqon laha oo ibliis ilaahay wuu yaqaanaa baluu ilaahay magacyadiisuu yaqaanaa fabic iyo sifaatkiisa fabicizatika lauqwiyannahum ajmaciin ilaahay oo ciisada haddaan ku dhaartaye waaba nin horeeyaba ilaa ciisadii buu garanaya iyaguna waxay dhahdeen ictiraaf garasho keliya oo alla yaqaan yuhuud baa noqon lahayd muuminiin oo yuhuud waxay garanayaan yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum diinta iyo nebiga iyo kitaabka iyo rabbiba waxay u yaqaanaan siday ubadkooda u yaqaanaan si ka daran waxaa noqon lahaa fircawn wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum iyo wixii la mida marka alictiraafu faqad laa yuujib aliimaan qiraal keligii iimaan ma keeno kow qodobka labaaduu sheekhu ku darayna isna madhabkii murji'adu ku dhowiyey kii hore muxuu ahaa madhabuljahmiya oo ka daran kana waa murji'ada oo murji'adu maxay yidhaahdaan qofku wuxuu muumin noqonayaa markuu rumeeyo ictiraaf la yimaado tasdiiq iyo rumayna la yimaado macnaha qalbiga iyo afka bes maxay meesha ka saareen jawaarixdii iyo xubnii bay ka saareen marka culimmada shuraaxdiina way tacliiqinayaan waa arki doontaan albani iyo fawsaan iyo kayrkiiba waa lagu tacliiqiya sheekha waana lagu daro waxa la yidhaha hadalkaasi kuma filla waxa idinu yidhaahdo maadaamuu bima jaءa bihi الnabiyu muctarifiin walahu bikuli ma qaalahu waأkhbara musadiqiina mudciniina munqaadiin qaar rumaysan oo qirsan oo hogaansan waa inuu yidhaahdo qofka haddaanu hogaansanayn mumin maaha waa inuu hogaansana shuruuda laa ilaha illana maxaa ka mid a alinqiyaad inaad hogaansanaato qaadato shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahy qofku hadduu yidhaahdo nebi yahow waan ku qirsanay inaad nebi tahay waxaad wadaana aayaad iyo qur-aan inuu yahay waan qirsanay in ilaahay ku soo dirayna waan waan ku qirsanay laakiin ku raaci maayo oo eh, aqbali maayo waxaad wado oo adiga kuu hiilin maayo oo kuwa kaa horjeeda ka hortegi maayo oo wa muxuu odhan lahaa nebigu sala allahu caley wasalam ya kufaarta adaa boqol goor ka fog buu odhan laha waxaanaad leedahay waan ku qirsanayna inaanay waxba tarayn way muuqataa Ee laakiin maxaa laga rabay qiraalku markuu yimaado inuu afna kaga dhawaaqo adinka iyo xubnahana uu ka fuliyo Een, sheekhu markuu intaa yidhi waa uu sii dhaafo waxa uu yidhi walaa nakhuudu ma tiimbanayno fi illaahi ay fii shani illaahi arrimaha ilaahay iska dhex tiimban mayno iska dhex boodi mayno walaa numaariya ku murmi mayno fii diin illaahi diinta alla ku murmi mayno walaa nujaadilu ku doodi mayno fi lqur'aani ay fii shani lqur'aan wanashhadu waxaanu qiraynaa annahu qur'aanku kalaamu rabbi alcaalamiin halkanna sheekhu wuxuu gelayaa mas'ala suluukiya iyo mas'ala caqadiya ishuwan ayuu gelaya masalatu alkhawdi fi illaah ilaahay arrimihiisa magacyadiisa sifooyinkiisa awoodihiisa ee waxyaalaha in layska tiimbado waa shay aan wanaagsanayn oo xaaraana weyn ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaleeceeyey qolooyinkii umamkii hore ayuu ku dhaleeceeyey wakhudtum kaladii khaaduu marka ummaddeena la sheegaya waxaa la yidhi waxaad tiimbateen wixii ay tiimbadeen oo kale waana waxyaalaha laynoo diiday walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula marka ilaahay arrimihiisa lama tiimbado kahormaa laakiin khawd laydha markaad iska dhex gasho adoon cilmi u haynin baa khawd laydha ama haddaad cilmi iyo deliil ku hadlayso khawd lama ydha dad cilmi iyo deliil ku hadlayso oo ilaahay sifooyinkiisa iyo magacyadiisa iyo awoodihiisa aad kaga hadlayso bicilmin wa daliil aayad aad cuskanayso xadiis aad cuskanayso aqwaashii salafka cuskanayso laa yusamaa khawdan bal yusamaa tadabburan watadkiiran ayaa la yidhaahdaayo waaba lagugu ammaanaya maa jalasa qawmun majlisan yatadaakaruuna fiihi yadkuruuna fiihi aayaat illaahi caza wajal hadday dadku meel fadhiistaan oo ay alla xusaan oo wayatadaarasuunahu fiimaa baynahum sidii xadiisku tilmaamayey malaa'igtuna waa ku xeeranaysaa raxmaddu waa ku soo degaysaa ilaahayna cidda agtiisa abuu ugu faanaya marka alkhawdu wax wanaagsan maa aad buu u xun yahay innagana waxa ugu badan qofo qofku ka cilmi yar yahay ayuu ilaahay arrimihiisa ka faragelin ogiyey maanta dhan buu ka sheekeynaya ilaahay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu abuuray ilaahay marka qofkaasi haddaanu deliil cuskanaynin waa inuu naftiisa la baxsado waa aragteen marka meelaha laysugu yimaado qayilaada iyo makhaayadaha miyiga iyo waxaa laga yaabaa ka ugu cilmiga yari inuu maanta o dhan alla soo hadalkaado oo wax daliiluu soo deliishanayo iyo wax uu meesha keenaya aanay jirin caqli mujarada ayuu keenaya marka haadaan buu ka dhacaya haadaan buu ka dhacaya halisna wuu daaqaya in aad iyo aad uga taxadiro wuxuu ka hadlayana wuxuu garanayo wixii aanu garanayna waa inuu ka aamuso waxaa la dhaha allahu aclam nisfu alcilm ilaahay baa yaqaan waa cilmiga kale barhkii waana badbaado oo malaa'igtii alleh ayaa maxay yidhahdeen laa cilma lana ilaa maa callamtana ilaahay oo cilmi kale ma lihiin intaan nambartu baanu haynaa adna waa inaad tidhahda wixii cilmigaagu gaadhana ka hadal oo laba qoloba waa ay qaldan yihin kan iskaga madiidinaya ku kicinaya ee meeshay doontaha kala dhacday isagun cid rigaysanaya halis buu daaqaysan tilmaanay mid cilmi haya oo aan afkaba kala qaadayn oo ummaddu waxay doonaan dhabqinayaan waxay doonaan dhexgelayaan waxay doonaan wadaan isaguna shaydaanun akhras cilmigaasi ma qiyaamuhu anfacaya yaa goormuu la shir tegaya labaduba waa qaldan yihin marka kanna waxaa la rabay inuu cilmigaa ku hadluu dadka gaadhsiiyo si xigmadaysan kanna waxaa la rabay inuu aamuso waxaanay culimmadu yidhahdaan ilaahay laba dhagood buu inoo sameeyey iyo af keliya ya maxaa laba af laynoogu sameyn waay ya linastamica aktar inaynu aad wax u dhegaysanno walinatakallama aqal in yarna aynu hadallo oo hadalkaaga iyo maqalkaagu maqalkaagu bato innaga laakiin soomaali markaynu nahay hadalkeennaa badan inay kuu mari weyne mooyaane waad marsiinaysa waa laga yaba inay wada sheekeeyaan ninba dhankiisa oo sheekooyinka laydhaa kala joojiya anintaa dhammeeyo ma mid kale la soo boodaya runtii waxaana la ydhahdaa almustamicu aljayid huwa almutakalim aljayid ninka dhegaysiga yaqaana wuxuu u badan yahay ka hadalka yaqaana inuu yahayo dee intaa uu dhegaysanaya waxbuu la baxaya waxbuu urursanaya aakhirka wax laga yaaba ninkaasi isagoo si fiican isugu hagaajisay inay markiisa gaadho laakiin markuu intaa hadal la soo boodayey waa hafado wuxuu dhuuxayana ma jirto wahaakada arrintu markay diin tahayna kaba sii culus marka ilaahay laga hadlayana uguma culus markaa sheekhu halkaa wuu ka hadlaya dhammaanteenna waxaynoo tahay tarbiya arrimo markay ilaahay khuseeyaan waa inuu qofku gaabsado waynagii xadiidkii soo arkaynay xadiisku muxuu ahaa tafakaruu fii khalqi illaah walaa tafakaruu fii daati illaah khalqiga alla ku hadla oo ka fikira oo rogroga laakiin daatada ilaah markuu ilaahay tartiibinaya dunuubtana dembiga ugu weyn maxaa laga dhigay قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شن دنبيبو إلى هاي شيغيو مع الشرك يوحو كثر ريسيي القول على الله بلا علم إن هذه إلهي ينفتي داتديسة يدين ديسة على العلم العام كحضر marka qofku waa inuu edibsado ilaahay arrimihiisa waa inaanu dhayal u faragelin walaa nakhuudu fillaah ilaahay arrimihiisa ma faragelinayno ma timbanayno walaa numaariya ku murmi mayno fii diin illaah almiraa aan filaya holanaynu soo marnay waa min almumaara min almumaara waa ismarsiin wey kana wixiisu ku marsiinaya adna waxaagaad marsiinaysa waa waxa inagu muranka u naqaano wey almumaara iyo aljidaal iyo alkhisaam wuu magacyo badan yahay magacyadaasoo dhanna badankoodu waa madmuum waa la qaydaa muranka marka la doonayo ka saxdaa ee wanaagsan waa la qaydaa waxaa walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsan wajaadilhum bilatii hiya axsan walaa tumaari fiihim ila miraa'an falaa tumaari fiihim ila miraa'an daahira arrintooda ha kula murmin ilaa miraa'an daahiran nafcu muran manaafacaadkiisa la garan karo ama dood manaafacaadkeeda la garan karo oo wax laga fahmayo in wax la kala qaato unbaad ku doodi karta marka diinta ilaahay murankeedu wax fiican maaha gaar ahaan marka qur-aanka lagu murmo iyo xadiiska marka lagu murmo wax macan maaha marka haddaba doodda munaadarada iyo niqaashka iyo muranku way kala duwan yihin muranku waa ceebaysan yihi sharcigeennu ma ammaanin bal nebigeennu sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu tilmaamay cidda lumaysa ee ambanaysa ee hanuunka ka leexanaysa maxaa loogu dawgalaa muran baa loogu dawgalaa xadiis saxiixa wuxuu uhi nebigeennu sala allahu caleyh wasalam maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayh ilaa uurisu ljadal ummad hanuun ku jirtay hanuunkii kama baxaan ilaa hadday ka baxaan waxa loogu horseedaa ama loo soo sababaa muran baa la dhaxashiiyaa markaas way muran bilaabaan markay muran bilaabaanna waa ay ka haariyaanoo dariiqii waa ka dhaqaaqaan bal qofka muranka isagoo xaq ku taagan faraha ka qaada iska daayo wuxuu rasuulku sala allahu caley wasalam ugu ballan qaaday guri ku yaalla jannada daafaheeda meelaha hareerahee la jecel yahay ayuu rasuulku yidhi sal allahu aley wasalam ana zaciimun bibaytin fii rabadi ljannati liman taraka almiraa'a wain kaana muxiqa gurigaa hareeraha jannada ku yaalla meelaha quruxda badan ku yaalla ayaan u ballanqaadaya ka muranka iska daaya walow xaq baa ku hadlayeen markaa waxaa laga rabaa qofka muslimkii inuu miisaamo meeshan hadduu arko dood wax la kala qaadanayo oo qofkani xaqdoonye oo cilmi uu ku hadlayo oo waxan u bilaaban yihiin si xigmadaysana kula hadlo hadduu arko inay tahay midi midi ku taag iyo ka horgee iyo yaan lagaa badin iyo yaan lagaa buuq dheeraanin haye oo laysku buuqayo marka waxa weeyaan qalbi egnagna waa laga qaada waana laysku nacaa qalbi egnagna waa laga qaada marka waa inuu qofku ka fogaado oo aad tidhaahdo salaamun calaykum laa nabtagi ljaahiliin waayo qofkan waa nooca imaam shaafici baa wuxuu yidhi maa naadartu caaliman ilaa halabtu wamaa naadaranii jaahilun ilaa halabanii nin caalima haddaanu wada hadalnoonu doodno waan muquuniya waan jiidhsiiya ma waan ka xoog badiya jaahil haddaanu murannana wuu iga badiyaa buu yidhi shaafici caalimkii oo wad wada marisaye jaahilku waa sidee liannahu yuxsin maa laa uxsin wuxuu yaqaanaa waxaanan aqooninoo qaylo iyo buuq iyo cay iyo xusku kaa daraya uu kaa xanaajinaya deedna markuu kugu buuqo buuqiina garan maysid iyo qayladii iyo caydii iyo af soomaaligii ciyaala suuqa iyo markuu xusku kaa barkiyo waana laga yaba inu kaa qaylo bato deedna dadku maba eegaan cilmiga inta badan dee juhaal ba u badan yihin keebaa buuq badnaa keebaa hadal taagnaa har ninkii wuu kii aamusay maanta waa lagu aamusiyey hadda kana cilmi buu la aamusay kana jahli buu la qayliyey laakiin iyagu maxay eegayaanuun sidii ninkii la yidhi malaa wuu ka cilmi badnaayo qabiilkii iyo reerkii odayga u sheekha u ahaa buu kusoo qabsaday deetna odayaashii buu la soo heshiiye wuxuu yidhi ninkaas maanta waan doodaynaaye mahaaday gur se hadduu maya yidhaa hadduu haay guro mid mahayo ninkaasi ha la eriyo hadduu maya yidhaana waa iga cilmi badan yihin ninka deetna wuxuu warkan qul walla mayis wuxuu ha tana faatixadii ma tahay ha tana ibn cadeen ma tahay ha tana idaajo ma tahay ha haaduna leey dalbaxna u raaci dee haadaad leede wax ku diid bay dhaha wax ku diid de maxaa lagu diida waa qul walla iyo ina cadeen marka qaabkaasoo kale ayaa loo wada dhaqmaya kol haddii xaaladdu noocaa tahayna maxaa ku fiican waxaad sheegi kartana sheeg markaad arta arrintu soo taagtaagan tahayna salaamun calaykum lam nabtaqi ljaahiliin waana qaabka laynoo tarbiyanayo laakiin tarbiyadaasi maanta waxaad madaynay sii gabaabsiyayso waxaa laga yaabaa da'yarta weliba dulaabulcilmiga in lagu tarbiyanayo midi midi ku taagta iyo muranka iyo isagoon diintiisa wax badan ka garanin oo hadduu salaada sahwiyo eh sujuudu sahwigu ka qaldamayo ayaa laga yaaba masaa'il khilaafiya waaweyn culimmada yidhahdo hebel baan la soo dhigtay oo wuxuu yidhi anna waxaan idhi khalaas markiiba masallu dhinac dhigta arrintaasna waa arrin khalt- khalt- khatara weeye wax wanaagsan maaha sheekhu waasiyooda wuxuu yidhi inta aynaan ka gudbin khilaafka iyo khatartiisa waxaa tilmaamaya leylatulqadrigii maxaynu ku weyne leylatulqadrigii rasuulka sal allahu aleh wasalam loo sheegay loo cadelay waa habeenkaa maxaa lagu waaye se bukhaari iyo muslimba ku sugan laba saxaabiyo ishayoo murmaya ayuu nebigu ku soo baxay intuu islaaxinayay ayaa la dallacay wa kafaa bilkhilaafi sharan bi hada almowqif inuu shar leeyahay mowqifkaasa waad ku garanaysa nabiguna sal allahu aleh wasalam wuxuu odhan jiray iqra'u lqur'aana ma talafat calayhi quluubukum qur-aanka wada akhriya inta qalbigiinu wada socdee iswaafaqsantiin haddaad isku qabataan nin walba gaarkaaga u akhriso ha murmina nin walba gaarkaaga u wada hawshaada walaa nujaadilu ee xataa waxaa dhici gaadhay dariiqii yuhuudda iyo nasaarada in layskugu qabto qur-aanka waayo qur-aankeennu wuxuu ku soo degay bilowgiisii lahjado kala duwan waay carabi kale lahjaday ahaayeen toddoba lahjadood toddoba wuxuu ku soo degay xaraf toddoba lahjadood sidii buu nebigu kaga dhintay abubakar xilligiisii cumar xilligii cusmaan ayaa culimmadii saxaabadee kala firqay ayaa ninbe cid baray ka masarta ka masar buu baray qur-aankii u akhriyayey kani kan waxay isugu yimaadeen goobihii jihaadka iyo dagaalka mid baa qur-aan akhriya kaa dhagaa qabsada war waxaad akhriyaysaa waa maxay hal qur-aan maaha inaga daa aduu bal way akhri isna u akhri aa waar adaa iga daran xudayfa ibnu yaman baa xaaladdaa la socda wuxuu arkay in xaaladdu halis tahay xigmaddii berigii hore loo soo dejiyey ilan dadku kala la af bay ahaayeen ninka maanta hargeysa jooga afka baydhabo ma ku hadli karaa waa adag tahay ka baydhabo joogana waa no- noocaasoo kale umay ahayn carabina haddii ninka tamiimiga ah la yidhahdo hadalkii qureysheed ku hadal ee waa ku adag tahay marka waa yasiraad bay ahayd laakiin xilligaa waxay muuqatay inay khatar keenayso xudayfa wuxuu ka soo dhaqaaqay armeniya iyo azerbaijan cusmaan buu ugu yimid ina wuxuu yidhi adrig hadihi lumma qabla an takhtalifa fii kitaabiha kama ikhtalafat alyahuud wاnnasaara ummaddii daba qabo iyo isku khilaafin kitaabka ee maanta xuruuftii waa la fahmay qur-aankiie oo dadku waa isku luqade xuruuftii kalaha laga maarmo waa markaa markuu qur-aanka la jamciyey qaabkan loo qoray cusmaan baa isugu yeedhay afar nin sayd ibnu haabit iyo saddex mu- mu- muhaajiriin oo quraysh ah wuxuu hi qur-aankii qora lahjadii qurayshood ku qora lixdii kalena ha la tirtiro kutubihii saxaabada lahjadaha kale ku qornaana waa la keenay kutub waa la gubay markaasaa weliba la aasay maalinkaasee ummaddu midowday qur-aankaa maanta la akhriyayo koone ilaa koone waa qaabkii u qoray cusmaan waa lahjadaa keliya quraysheed xataa qaabkuu u qoray alrasmu alcumaani baa laydhaa lagama bedelo qaabkuu u qoray haddaad qur-aan qorayso waa inaad qaabkii u qorto imlaaga casriga laguma qoro markaa khilaafku sidaasuu khatar u yahay haddaanu maalintaa xudayfa soo dhaqaaqi lahayn tallaabada aanu qaadi lahaynna halis baynu daaqi lahayn walow ilaahay ballan qaaday inaan qur-aanka la bedelayn walaa nujaadilu fi lqur'aani qur-aanka arrimihiisa ku doodi mayno oo qur-aanka waynu soo marnay inuu kalaama la yahay wanashhadu waxaanu qiraynaa annahu kalaamu rabbi alcaalamiin aqwaasha culimmadu ku leeyina hore ayaynu usoo marnay nasala waxaa la soo degay bihi qur'aanka alruuxu ruuxdii baa la soo degay alamiinu la aaminay oo jibriil ah facallamahu wuxuu baray sayid almursaliin kuwii la soo diray odaygoodiiyo sayidkoodiibuu baray muxamadan ah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam marka qur-aankaa ilaahay u soo dhiibay jibriil waayo fariinta muhimka ah cid muhiima loo dhiibaa warka aan muhiimka ahayna ciddii la doonaa loo dhiibaa marka malaa'igtii ilaahay fara badnaa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ee samaawaadka buuxiyey looma wada dhiibina waxaa loo dhiibay duradoodii muunadoodii kii ugu qiimaha badnaa oo jibriilaa loo dhiibay isagaa la soo daadegay nebi muxamedna isagaa tacliimiyey halkuu ku bilowday iyo halkuu ku dhammeeyeyna waa la garanayaa فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قرآن كلام الله وكلام كالله تعالى كري لا يساويه قرآن كلام سنة شيء شيء شيء قاصو من كلام هذا الكاه المخلوقين مخلوقين هذا الكودة مثل مدى الله من مجر halkaana wuxuu kaga hadlayaa qur-aanku inuu kalaaman la yahay inuu kalaaman la yahay adiladeedii horeanu soo qaadanay kol hadduu kalaam ilaahay yahay inaan wax kale garab noqonayn oo aanay garab imanayn oo aanay la sinaanayn mid kasta waa garanayaa laakiin wuxuu uga socdaa culayska qur-aanku leeyahay in la fahmo maantana dad badan oo islaama waxa keenay in xaalkoodu uu iska noqdo xaal dhexoogo gashwagasha waxa weeyaan qur-aanka qiimigiisida qalbigooda ku yaraado waxaa laga yaabaa in ummaddeenna laga helo walow aynu nahay soomaali ummadaha islaamka kuwa ugu qur-aanka fiican aynu ku jirno haddana waxaa laynaga helayaa qof intaa wax dhiganaya oo intaa bugiya qali sitay oo haddana qur-aanka wuxuu ka garanayaa aad iyo aad ugu kooban yihi waa la garanaya waayo waxa weeyaan meel kaleuu ku foogan yahay wax kale uu u diran yahay hadduu laakiin ogaan lahaa adduun iyo akhraba inay halkan ku jiraan cizi iyo sharaf oo dhan halkan ku jirto wanaag oo dhani bartan ku jiro awood buu saari lahaa waayo waa hadalkii hadalladaba ugu qaalisanaa waa hadalkii adduunka xigmad wixii taallay oo dhan lagu ururiyey wax alla wax kaa maqnay markaad qur-aanka qabsato ee ama aad lafdigiisi iyo macnahaba isu geyso ama aad macnihii qalbiga ku qabato wax kaa maqnay ma jiro لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله marka qur-aanku waa kaa haddii buur lagu soo dejin lahaa buurtiioo dullaysan oo daldalaacaysa cabsi ilahay baa la arki laha laakiin aadamuhu waxaa muuqata inuu adagyi xajar adag inuu yahay oo dhagaxa shaygaa buuraha daldalaacin laha wuu soo taagan yihi ayadaa lagu akhriyaya wuu soo qalluufan yihi ya waxa weeyaan waa wax aad iyo aad u khatar ah waayo ina alinsaana lirabbihi lakanuud inuu dhagaadeg yahay rabbigii abuuraa sheegay laakiin cidda ilaahay qalbigiisa u qooyaa waxa weeyaan wax weyn buu ka faa'iidayaa waxaynu naqaanaa kalaamkuna wuxuu ku qiimo yeeshaa cidda uu ka soo jeedo haddaad hadal akhrido oa hadalkaa hebel baa leh markiiba waxaad qiimaynaysaa hebelka iyo martabadiisa haddaad martabad weyn ku ogeyd waad ku noqonaysaa ma hebel baa yidhi hadalkan haa bal aan dhuuxa eeg haddaad martabad hoose ku ogeydna waxaa laga yaba inaad taaba u eegin dibna aanad ugu celin kalaamu rabbi alcaalamiin rabb alardi wasamaa hadalkiisuna waa hadal cajiib ah qofka iyo qoyska iyo ummadduna kolba siday qur-aanka u galaan inbuu allana u galaa wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun sharaf buu kuu yahay qur-aanku nebi allow iyo qoomkaagaba mar dambena waa laydin weydiin doonaa markaa shaygii sharafka uu kugu jiray waa inuu qofku yaqaano ee kalaamkan waa kalaam maxfuuda oo ilaahay waxyaalaha ummaddan uu ku wanaajiyey waxaa ka mid a kitaabkeeda ilaahay muu odhanin culimmada ilaaliya ee isagaa ballanqaado go'aankaa ilaahay isagaa ballanqaaday innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aanka waxaa daba socda sunnihii nebiga sunnahana ilaahay wuxuu u diray culimmadiiyo wuxuu ku ilhaamiyey sanad markaasaa cid alle ciddii xadiiska warisaa waa ay u abtiriyaan markaasay xaaladiisa sheegaan markaasaa ninka waxaa la garanaya magaciisa iyo meeshuu ku dhashay goortu dhashay iyo cid wax ka bartay iyo xifdigiisa iyo dhaqankiisa mid aanu wax ka baran hadduu dhaa hebel baa ii sheegay waxaa la odhaya hebel xaggaas ku aragteen haye markaasaa taariikhda la eegaya oo miyay kulmeen wahaakada markaas waxaa soo baxaysa inaan isba arag ama waxaa soo baxaysa inay sarkeen wax kala qaateen waa fitir faatir waa la dabagelaya rag buu ilaahay u diray waana wax ilaha ilaa ummaddan ku badbaadiyey ama ummadii hore kitaabkooda ilaahay soo dejiyena ma xafidnayn markaasay ku- ay badbedeleen oo wax ka bedeleen wax ku dareen oo san yeeleen ku talaacubeen aqwaasha nebiyadoodana hadalkooda badaa waa kuwa haligmay ee marin habaabay ee halkaa maray wey laakiin ilaahay ummaddan arrimahaasuu ku ilaaliyey bal waxa dhacda nebi muxamed sal allahu caleyh wasalam oo qur-aanka lagu aaminay ayaa waxaa loogu hanjabayaa hadduu wax ku daro qur-aanka inaanu marnaba nabadgelayn waxaasha an yudiifa ila kalaami illahi maa laysa minhu suuragalna maaha nebi maxamed wax ku darsado laakiin yaa lagu quuskaynaya qolooyinkan diidan baa la leeyahay walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laakhadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu alwatiin famaa minkum min axadin canhu xaajiziin hadduu in yar ku darsado idigu waxay leeyihin qur-aanka o dhan buu la yimi hadduu xaraf ku darsado midig baanu ku qaban layn qofku wuxuu xoog u qabanayo midigtuu la doonta haddaanu gurranayn hadduu gurran yahay waa laga yaabaa inuu wax kala sameeyo laakiin qofka caadiga ahi midigtuu ku adkeeya wuxuu adkaynaya weliba watiinkuna waa labadaa biyo buufle labadaasaanu jaraynaa qof haddii labadaa la gooyana ma noolaanayo famaa minkum min axadin canhu xaajisiin cid soo gurmanaysa oo xajsi samayso ilahay ka hor istaagaysaana ma jirto laa ya'tiihi albaaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfi marka ilaahay galladu ina siiye waa taa laakiin maanta ma dhicino waxa weeyaan kitaabkii alla inoo inoo soo dejiyey ee yidhi wax walba waa laydinku kaamil yeelay cid kalea inoo gacan haadisoo tidhi annagaa qawaaniin kale iyo shuruuc kale iyo arrimo caalamka la tallaabsanaya oo aad meel fiican ku gaadhaysaanoo aad hore maraysaanoo warshado iyo waddooyin iyo kan iyo cirka iyo dhulku isqabsanaya ayaannu idiin haynaa ilaa iyo lixdankiina kolba qaanuunkoodan wadnay haye boorkuna waa sidii uun wasaaradduna waa sidii uun ya haddii ilaahay kitaabkiisa la qaadan lahaa sidaa lama ahaadeen وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حتى كتبتي هورا منحرف قال إلى ذلك الرغمان كركو دي هوستد ويكعون الآية waayo gaaladu waxay odhanayaan calmaaniyad qaata diinta iyo tan kala saara waa hore maraysaan walaa xaaga wax alla wax meesha lagu hayaa ma jirto marka in layska gartaabay ahayd oo la yidhaahdo adan intaan indaba ordi karaynay waan indaba orodnay maantana waxba meesha kuma hayne waxaanu ku laabanaynaa e kitaabka yagii aad naga soo hanqal kiciseene naga soo kiciseen baanu dib ugu laabanaynaa taasay ahayd laakiin haddaynu weli wadno un ya weli wadno la ari daasad kama ilbaxa ma leeyi ya ariga weligii waa loo garaacaya daasadaa bahlun buu moodaya muu odhan war waa tii sanadkii hore lainoo garaacayey oo sanadkii ka hore lainoo garaacayay oo ina cuni waa bahashaniye ma odhanin innaguna dee bini aadan bay naho inaynu wax fahanno waa laynooga baahan yahay sheekhu waa sidoo wuxu uhi walaa naquulu ku qawli mayno oo ku tegi mayno bikhalqihi qur-aanka khalqigiisa iyo inuu makhluuq yahay ku tegi mayno oo odhan mayno qur-aanku waa makhluuq oo walaa nukhaalifu ma khilaafayno jamaacata almuslimiin muslimiinta jamacooda ma khilaafayno jamaacata almuslimiin waxa weeye waa nebiga sal allahu alayh wasalam iyo saxaabadii iyo salafkii qiimaha badnaa bartay mareen baa la dhaha jamacat almuslimiin dadka qaar baa waxay u qaateen jamaacat almuslimiin inay tahay in dadka la eego xaggay u badan yihin majority iyo minority aqaliyad iyo agariyad xaggee loo badanya agga jamaacat lmuslimiin xaggee loo yaryahay xaggana loo yaryahay ma aha laa taa dimuqraadiyadaa taqaanaa xaggee loo badan yahay koob iyo konton baa xaggan maray sagaal iyo afartan xagganay mareen laa waxaasi diinteennu ma taqaanee agariyadu inta badan waabay lunsantay wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimu'miniin marka jamaacat lmuslimiin waxa weeye halkii nebiga iyo salafkii ay mareen ayaa jamaacat lmuslimiin la yidhaha waana ijmaaca waxa la yidhaahdo ijmaaca haddaad khilaafto waxaad ku sugan tahay dariiqii toosnaa midaan ahayn ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا dariiqa muslimiintu mareen qofka khilaafa wuxuu ku sugan yahay halistaa khatarta ah ilaa laga soo bilaabo saxaabadii ilaa iyo maantana ummadda islaamka culimmadooda iyo mujtahidiintoodu waxay marayeen ana alqur'aana kalaam ullah qur-aanku waa kalaam alleh adiladiisii hore naqliga ahayd iyo caqliga ahaydna waynagii qadinnay qofka taa garab mara idhaa qur-aanku waa makhluuq oo sidaynu u abuurana loo abuuray samaawaadku u abuurayin baa loo abuuray ee arladu u abuurantaa loo abuuray wuxuu khilaafay jamaacat almuslimiin ijmaac yaqiiniya oo sariixu khilaafo waanu gaaloobaya walihaada qofka maanta ilaa qur-aanku waa makhluuq yakfur cala tuul diinta waa ka baxaya waayo wuxuu beeniyey hadalkii alleh ilaahaynu kalaam buu ku sheegay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah axaadiistuna saasay ku sheegtay salafkuna saasay ku tegeen waa inuu yidhaahdo waa kalaamkii alle waxaan lagu isticmaalaya iyagu waa makhluuq indhahaad ku eegayso carabkaad ku akhriyayso xaashiya uu ku qoran yahay khadka lagu qoray madbacadda daabacday ee gacmaha haya wax ayaa ku dirta adiga waxaasoo wada makhluuq waa la yaqaanaa laakiin waxaan la akhriyaya waa maxay waa kalaamkii rabbigeen waa lagu dhaaran karaa waa la magangeli karaa waa laysku dhaarin karaa kitaabka allaan kugu dhaariyey walow culimmadu ay diidaan kitaabkan gacanta la saarayo oo aanay salafku aqoonin may aqoonin in kitaabka lagu dhaariyo qofka waa lagu dhaarin karaa kitaabka ilaahay baan kugu dhaariyey kalaamka allaan kugu dhaariyey laakiin kitaabkan gacanta la saarayo marar dambe ayuunbuu soo baxay iminkana wayseqabna lama eego ilaa iyo dumar baa saaraya xil baanu kuu dhaarinaynaa lama weydiin maayo gabadh yahay xaaladaad martaa kitaabka laga fogaadee xaaladaadii tolow xaaladeed ku jirtaa la weydiin maayo maxaa dadkan wada qallajiyey kun kitaabbuu maraya waxaan ku dhaaranaya diinta dadka dalka inaan caynkan caynkan subaxna uu bilaabaya hawshiisii uu ku soo talagalay haddana hadhow mid kalaa loo dhaarinaya haddana mid kalaa loo dhaarinaya gebigooda dhaar baa kow kaga siisayoo dadkan qalbigaa qalalay dhaartuna waa wixii laga fogaan waxfaduu aymaanakum waa dhaarihiina ilaashada munaafiqun baana dhaarta soo qadima ittakhaduu aymaanahum junna haddaa arto qof mar walba dhaaranaya waa munaafiq waa inuu iska ilaaliya dhaarta waayo waa magacii ilaahay waxa ugu dambeeya waa inaad tira haydhaarin hadduu xataa ku dhaariyo haydhaarinin xataa dadkeennii hore reemiyiga ahee juhaashaa baa odhan jiray hee dhaar ha soo hoynin walo iyagu ay xaggala ka xumi jireen dhiig soo hoy dhiigna ha soo hoynin dhaarna ha soo hoynine ummadda ha dhinac ka raac laakiin iyagu waxay dhiig soo hoy laakiin waxay doonaya ku tusaan inay dhaartu ka darantay dhiigga waana xaqiiq wey khatar wey aad bay u culus tahay walow marka been lagu dhaaranayo ka sii darantayba haddii ilaahay keyrkii lagu dhaaranayana ka sii darano maanta dhaarta lagu dhaartaa inta badan dhaartii alla maba ah waa dhaartii distooriga ahayd nin baa dhegaysanaya maalin la daaranay waxay dhahdeen ku soo dhowow dhaartii distooriga ahayd ninkaas hadda markaa dhaartii alla maaha tii kitaabku sheegayna maaha waa tii distooriga ahayd marka xataa dhaartii un alla loo ogolayn oo dibsoorkii la siiyey iska daa wax kalena marka xaalka la maraya aad buu u fog yahay wakaasa balaag qofka waxa la yidhaahdo ma kugu wallaahi baa waa igu wallaahi ma kugu bilaahi baa waa igu bilaahi ma kugu tallaahi baa haa inaad sheegayso waxba kitaab looma baahna culimmada qaar ba waxay yidhahdeen haddii laga tegi waayo fuqahada waa lagu takhwiifiyaa waa lagu bajiyaa maarata kitaabkii alle haa wadaaranaysa diyaargarow laakiin gacanta saartan lama hayo taa doonta halka soo dhigo ku baji macallimiintu wawadka way ku bajiyaan suuratu baara soo qabo baraa'a silmi baqanaya mee dhaaran maayo wallaahi waxa sidaa bajintaasi dhib ma laha oo intii la doonay maqsuudku waa la helay laakiin la yidhaa saar arrin wanaagsan maaha ummaddana in la bara maaha dhaarta faraha badan waana dariiqada aan wanaagsanayn ilaahay subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa cilmigeena naafica allah ka yeelo camalkeenana saalix wixii sharay iyo dembi iyo sabina allah inaga dhaafo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka